habeen wanaagsan dhegaystayaal halkani waa laanta af soomaaliga ah idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatanna kusoo dhowaada idaacaddeenna habeennimo
waa habeen talaado ah bisha janaayo waa labaatan iyo lix sanadka laba kun lix iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali com idaacadda caawa waa barnaamijkii waa go'aankaaga oo ku saabsan waalidka da'da yar waxaa soo jeedinaya maxamed cabdi sandheere iyo zahra cabdi axmed balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idiin aqriyo anigoo axmed cali sheekh iyo cumar xasan wararka laga helaya deegaanka ceelcadda ee gobolka gedo ayaa sheegaya in ciidamada kenya ee halkaas ku sugnaa ay ka baxeen saldhigoodii militari saaka aroortii saraakiisha gobolka gedo iyo dadka deegaanka ayaa v o eda u xaqiijiyey inay ka baxeen halkaasi ciidamada kenya iyadoo maleeshiyada al-shabaab ay ku sugan yihiin hareeraha deegaanka warar kale oo aynu ka helnay tuulada likole ayaa waxa iyaguna ay sheegeen in halkaasi isku dhac uu ku dhex maray ciidamada kenya iyo maleeshiyada ururka al-shabaab dhinaca kale maleeshiyada kooxda al-shabaab ayaa la wareegay gacan ku-heynta degmada badhaadhe ee gobolka jubbada hoose oo ay saaka faarujiyeen ciidamada amisom iyo kuwa maamulka jubbaland dhinaca kale wararka laga helaya tuulada laanta buuro ee jubbada hoose ee u dhexaysa kamjaron iyo hosungo ayaa waxay sheegayaan in halkaasi ay ka dhaceen duqeymo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee ciidamada dalka kenya
saraakiil afghanistan ah ayaa sheegay in ninka ka tirsan booliska oo laga shakisanaa inuu xiriir la leeyahay taalibaan uu toban saraakiil booliis ah oo wadankaasi ah uu ku dilay goob baaritaanka oo ku iyo goob baaritaan oo ku taala goobta magaceeda layidhaah urusgan dilkaasi ayaa waxa uu ka dhacay goobta wax lagu baro iyadana magaceeda layidhaahdo degmada jinarato askariga la rumaysan yahay in uu weerarka geystay ayaa ka maqnaa goobtiisii shaqada iyada oo la waayey gaadhi hubkii iyo qalab ay lahaayeen saraakiisha la dilay u saarnaa afhayeen oo hadlay taalibaaniinta oo magiciise layidhaah qari yuusuf axmedi ayaa war uu soo saaray si kale oo arrintaasi ka duwan isagu u dhigay waxaanu afhayeenku sheegay in midtiidiyiinta taalibaan ay weerar geysteen qabsadeenna fadhiisinka iyaga oo laayay askartii goobtaasi joogtay
madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa ansixiyey sharci isbeddel ku sameynaya hanaanka xisbiyada waa hanaanka xabsiyada federaaliga ah ee dalka maraykanka sharcigaasi ayaa waxa uu mamnuucayaa in maxaabiista da-da yar keligood meel lagu xabiso islamarkaana waxa uu xadeynayaa waqtiga meel gaar ah lagu xabisi karo dadka waaweyn maqaal uu daabacay wargeyska the washington post gelinkii dambe ee isniintii shalay ayaa madaxweyne obama waxa uu ku sheegay inay jiraan ilaa iyo boqol kun oo qof oo qolal keligooda ku xabisan gudaha waddanka maraykanka ciqaabta noocan ahna ay keeni karto dhaawaca maxaabiista ka soo gaara dhinaca maskaxda kaasi oo weligood aysan ka bogsoon doonin dalkan maraykanka waxaa ku yaala ilaa laba boqol oo kun oo xabsi oo federaal ah waxaana madaxweyne obama uu sheegay in mamnuucista ciqaabtan ay saameyn doonto keliya dad toban kun oo qof ah oo isugu jira dhallinyarada da-da yar iyo dadka waaweyn ee dembiyada ay galeen aysan ahayn kuwa aada u waaweyn xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka john kerry ayaa maanta oo talaado ah kulan la yeeshay mas-uuliyiinta dalka cambodia john kerry ayaa sheegay in horumarka cambodia ee dhinacyada xaquuqaha aadamaha xorriyadaha caalamiga ah iyo weliba maamul wanaag ay tahay mid muhiim u ah si loo gaadho heshiis dhex mara labada dhinac waa maraykanka iyo cambodia kerry waxa uu arrintaasi u sheegay suxufiyiinta isaga oo meel bannaan ah jooga kadib markii uu kulan la yeeshay saraakiil ay ka mid yihiin ra-iisul wasaaraha dalkaasi hun sen iyo weliba kusimaha hogaamiyaha mucaaradka kem soha
meelaha ugu badan ee deegaanada puntland ee da'yartu ay guursato kadibna caqabado ay kala kulmaan guurka waxaa ka mida xeryaha barakacayaasha ee magaalada boosaaso haddaba dhibaatooyinka uu waalid dadka yari kala kulmo waxaa warbixintan inoo haysa noona soo diyaarisay wariyaha v o eda faadimo yaasiin jaamac inkastoo kala tagga ragga iyo dumarku ay si weyn ugu baahday bulshada soomaaliyeed wixii ka dambeeyey kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo kowdii ayaa haddana waxaa arrintaani sii laba lixaadsatay kadib markii dadka soomaaliyeed ay la kulmeen barakaca iyo dowlad la-aanta inkastoo dadka deegaanka ee aan barakicin ay la wadaageen arrimahan furniinka ayaa haddana waxaa arrintani ay si gaara u taabatay qoysaska barakacayaasha ah ee puntland ku dhaqan inta badan burburka qoysaskan barakacayaasha ah ayaa waxa uu ku yimaadaa in haweenku aysan u madax bannaanayn dhaqaalaha yar ee ka soo gala shaqooyinka hoose ee sida ku nasiibsada ah ay u baadigoobaan maalin walba helistooda sida nadaafadda guryaha oo ay qabtaan qashinka oo ay geeyaan meelaha loo asteeyey raage rabiic maxamed oo ka mid ah hooyooyinkan duruufahanu ay hareeyeen oo aan kula kulmay xilli ay baadigoob ugu jirtay inay gudato shaqadeeda maalinlaha ah ayaa v o a uga warantay sida uu qoyskeedu ku burburay waxaana na dhex martay sheekadan waxaan yidhaahaa raage rabiic aniga labaatan iyo waxaan jiraa saddex hadeer tuulabooran haddaa degan tuulaboor aan deganay haa dhinacana ilaboorkaan deganay haa barakacayaashaan ka midnay wallaahi kow iyo toban baan ku guursaday hooyadii aabahey isii wadankaaynineeri baa liigusii meel neerliir ahaa liigusii boos hadda tan dhowaan baan imaanay oo intii aday saddex biloodaan joogaa hadda laba ciyaal baan leehay may laba gabdhood weeye waxaas jirkay ku yaalo usur waxaas usugaa ii geystay haa gacmaha iyo dusha waxaas idil usugaa ii geystay nabarradan dhabarka kulli kaaga yaalmasaaku waxaas usugaa ii geystay haa iyadaas idil usugaa ii geystay oo muxuu kula dhacaan maxaa waa fiilo weyn oo laalaabanas igu geystay fiilada korontadas iyadoo laalaabanbas igu garaacay lacagtaydas igu dilaya xoogaa laga qaadnay lacagta markaan diidana xoog iyo dil iyo anoo jifaas igu imaanaya dilbas igala daalay ma keenaya markaan inuu dilas igala daalay waxaas yada usaa ii geystay hadda ma kala tagtay mise waa ku qabaa haddana waa kala tagnay xasan bashiir ayaa sidoo kale qiray in haweenka barakacayaasha ah intooda badani ay dhibban yihiin taasoo sababtay in ay yaraan ku guursadaan islamarkaasna ay caburinta ku baraarugaan sanooyin kadib markii caqligoodu koro iyadoo macnaha da'yarow guursanaa xukuumadda waa la jarabaraa waxaa leesaan waa sikilinto qof waaladkeeda u aragta waaladaa ka dhigini ehelaa ka dhigini waxaa isleedahay ninkan waxba kaa mahalaynaya isleedahay dib damba gadaala ugu soo noqonaya waa dilaa waa garaaca cidka calinaysa ma leh kuwa gudoomiyaalka oo kaamaga jooga u dacwoonay kuwii waxay leeyihin ninjir lama aadayo xaamid mala aadayo iska fadhiiso anaga macnaha meel kaa saarayni meel wax laga saaraya male walaxay shaambahiynayeen shashacay kurka saaraya qoftii beri waa la dilaya intana meesha kisijukuwa tiro yar oo haweenkan ka mid ah oo ka badbaaday inuu qoyskoodu burburo waa kuwo u hoggaansamay arrimo badan oo xanuun iyo walbahaar ku haya aamine rabiic oo ka mid ah haweenkan ayaa iiga warantay aamina rabiic cabdi aamina meeqa sano jirtaa labaatan waan guursaday magac yaa leeda saddex ciyaal meeqa sano ku guursatay shan iyo tobankii aanis doonanay haay anigaa guursaday qashinkaasnan ka shaqaysanaan iska xamaalanaa magaaladaasnan iska dhex soconaa wixiisa damaalintan helana waa aragnaa maalintiin helana waa iska galbanaa habeenkii markaan noqonana wixiin ciyaalkoola tagnan oo arkayna haddana waxwaayeyna waaba iska fadhiisanaynaa oo wax anu hayna maba la ciyaalkii waa iska joognaa ma dhacdaa mararka qaybtood lacagta shaqayso in saygaaga uu kugu maamulo oo keen ku dhaho waa iga qaatay haa markiin lacag shaqaysto keen waa ii dhahaa wada qaybsanaa kaas biilka ma bixiyaa isagu marka maya biilka marna waa bixiya marna ma bixiyo laakiin badanaa bixi laasha la-aanis u badan yahay waa gartay lacagta marka xorriyadu ma tihin maya xor ma yihi lacagta waa ila qaybsadaa aamino marka noloshaa soo aragtaa noloshayda dhibaato laanbuu arkaa nolol aan ku faraxsanahay maba haba dhibaato mooyaane nolol aan ku fiicanahay mabanbu hadda waxaan aheetay naagajeeda maba lahabo dhibaato mooyaane
waa gartay bal ka waran gabdhaha caruurta haysta marka ka waran ka kala nooca xaaladooda waa iska xunta iyoon wallaahi waa ilaahay la iska dhaalacan oo iska haystaa waa tu lixay haystaa soddo saddexay haystaa tu afaray haystaa tu shanay haystaa xaaladooda haa marka dabcan daris baa tihiin dadkaas da-dooda maxaa ku qiyaastay da-dooda shan iyo toban waa iska jiraan ilaa lix iyo toban waa iska jiraan siddeed iyo toban waa iska jiraan waxaa jira dareen ragga qaarkood ku abuurmay oo ah in haweenku dhaqaalo gaar ah iyo go'aamo hoose ay ka gaareen ragga taasoo sababtay in dumarku ay la kulmaan ciqaab iyo in qoysku uu si fudud u burburo sidaasi waxaa v o e da u sheegay maxamed xaakum oo ka mid ah barakacayaasha magaalada boosaaso qarsiinyadii iyaa horta haweenka furista iyo burburka keentay in lagu kala tago afar iyo labaatan saac lagu kala irdhoobo raggii maadaama xooggiisa ma qarsado waa keena ilaa haweenkii baad moodaa in ninkii un bes ay ku dabshidanayaan waa dilka waa xaqiiq waa la dilaa waxaa lagu dilaa annaga maxaan rabaa naagta inay aniga amarkayga ay soo adeecdo ay hadal maqashay shilinkii soo shaqayso ay tiraa waxaan inoo soo shaqeyn haweenka badanaa hadda waxay iskugu aqlayaan naag walba ninkaas ku tashanayna adiga isku tasha xoogaada oo wax ka dhigo raggiina waa tashadeen waxay ku tashteen maadaama naagihii hadda qayaama ay keeneen nin walba adna xoogaadi kala reebay ifur hadday ku tiradaan adii ilmahadaba wakas xilliga ay guursadaan haweenkani waa mid ay da'doodu aad u yar tahay sida koo iyo toban ilaa shan iyo toban sano laakiin waa arrin dhaqanka salka ku haysa sida ay mar kale inoo sheegayso aamine rabiic gabdho labaatan sano gaarta maxaan dhehaynaa haa waa ku dahdaanba dhehaynaa guurka waa ku dahda waa ku weynaataanba dhahnaaba no qafkaas oo kaleenta ilaa intay caadi ahaan gabadhu intay ku guursan kardhaa shan iyo toban
soddon hadday gaadho maxaa loo arkaa marka soddon hadday gaartayna wax weynaataan u aragnaaba nu wayba ku weynaatayba guurka wayba guursan waaysa maba la guursadaba taas dumarka qaar ayaa waxa ay qoysaskooda ku burburaan talooyinka waalidka iyadoo loo aanaynayo arrimo dhex mara labada beelood ee wada xididay xasan abshir qaasin oo ka mid ah ragga ay arrintan ku dhacday ayaa iiga warramay sida ay u kala tageen xaaskiisa oo u haysay shan carruur ah magaceeda saxan waxaa layidhaha xasan abshir qaasan barakacayaasha ka mid ah waxaan ka deganahay dhinaca buuraha jingalaha arrimo kale anaa ugu dhacday boosaas inuu joogo aa nin walaalkii xamar ciidamadii oo amazon aa ku dileen haa ciddii tacsiya furmeedki ciddii aniga markaas gabarta ka qabay tacsiyadii ma kasoo qaybgalan adoogii sabar imaan ninkii allah niga siiyo wiilkii allah niga kaala aniga kulligayna naga dhintay mala dhahan odaygii markii tacsiyadii ka baxday waa isoo wacay gabadhii furaan rabaa gabadha maxaa loo furaa dhaaboonin gabadhaas indis galno miya cayso waalidkii ma cayso hooyadeyn ma cayso adinku ma cayso shan da-ada ii haysaa gabadha shan da-ada ii haysaa deeqa dugoocolow baa layidhi aabee marka waxau yidhi dana daco waa tani inkaar waaye war indiga maqlayso gabadhii in furaan qaanaysin marka wax soo tashanaysa male sidii arrintii ku dhammaad markaasaan idhi waayahay gabadhii furaan dhee xarigeeda sii gabadhii markii furi isoo waxa uu yidhi dadka odayaalka culamadan kugu dhiiba gabadhii saasa iga furantaha dhe aabahey macnaha iga furi ogaada meherkeedina qaalan oo lo a ahayd qaalantii looda ahayd aabahey dhiibaa indhi mawrada loogu bixiyo afar saacadoo asay qabay qaalan loogu bixiy mawradii sideen ku furi hadda xaas la-aana boosasa joogaa bulshada soomaaliyeed ayaa waxaa moodaa inay la qabsadeen dhaqamo oo furniinku ka mid yahay kuwaas oo saameyn ku yeeshay dadka deegaanka iyo barakacayaashaba waxaana aan la yaab ahayn inaad aragto wiil yar ama gabar yar oo aan labaatan gaarin ilaa iyo afar furniin soo maray kuwaas oo qaybtood aysan fiiro gaara u yeelan ubadka alla ugu deeqay oo inta badan hooyadu ay korintooda la daalaadhacdo faadimo yaasin jaamac v o a boosaaso
cawaysiin wanaagsan mar kale dhegeystayaal waxaad dhegeysaneysaan barnaamijkii waa go-aankaago idinkaga imanaya magaalada washington sharciga dalka kenya ma ogola in qofku guursado marka da-du ay ka hooseyso siddeed iyo tobanka sano arrintaasoo qaxootiga soomaalida ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ku noole ayna wada dhaqan gelin haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o eda aadan xasan tarax
guurka hablaha da-doodu ay ka yar tahay siddeed iyo toban jir aad moodaa inay tahay arrin gooni ay iskaga dhigayaan qaxootiga soomaaliyeed ee ku nool xeryaha dhadhaab maadaama uusan u ogolayn sharciga kenya oo ay marti u yihiin sharciga dowladda kenya ayaa dhigaya in gabar ka yar da-da siddeed iyo toban jir in la guursado ay tahay dembi ruuxii ku dhaqaaqana u mutaysan karo xarig ku dhaqanka sharcigan yay soomaali badan oo ku nool xeryaha u arkaan mid ka hor imanaya dhaqankooda iyo diintoodaba inkastoo haddii laga eego dhinacyo badan ay habboon tahay ku dhaqanka sharcigan cabdifataax axmed ibraahim waa mas-uul ka tirsan hay-adda save the children waxaan la yeeshay waraysi dhinacyo badan taabanaya waxaana ugu horeyn weydiiyey inuu noo qeexo sharcigan
markaan hay-adda qanuunkeeda iyo qaabkan ku shaqeyna aan fiiriyo ku xusan arinta ah guurka caruurta yararka in la guursado lama ogolo cunug yar oo siddeed toban sano ka yar lama guursan karo sharciga caalamiga ayaa sheegaya oo u n c r c ga ah wadamada africa badana iyo caalamka dhan waa wada saxiixeen marka lama ogolo in gabar yar uu nin weyn uu guursado waayo haddii hataa gabadha ee ninka ogolaansha ahaan ee iska ogolaata ay tiri hataa ninkaas waan rabaa wuu guursanaya ee hoosyoos ee la dhumata hataa gabar yar ogolaansho maba lahabo ilmo yan waaye gabar iyo wiilba oo da-dooda yar intaa la- in la guursado maaha waa in xaquuqdooda kale la siiyaa waa in joyce imaha ay leeyihiin waa in xaquuqdooda kale waalidooda ay siiyaan maahana in guur lagu dego maaha marka nin alla ninkii ku dhaaqa tilaabadaasna waxaan ka qaadanaa sharciga ayaan la tigsanaynaa hay-adaha sida u n h r save the children iyo booliska iyo dowladda kenya iyo nin la yihahda d c o the government of kenya ayaan la shaqeynaa nin alla ninkii arrimaha ku dhaqaaqana sharciga ayaan la tacaalanaa waa todoba sano xariga n ka sharci ahaan tusaale ahaan ma naga siin kartaa inta xafiiskiina soo martay oo aad is leedahay waxay ku xadgudbeen gabdhihii yaryara oo waxay u diideen waxbarashadii ayagoo yaryarna waa la gurigeeyey haa een, way jiraan kiisas badan oo waxaa aan soo marin ayaa jiro oo ku saabsan een, dharka guurka carruur yaroo la guursanayo een, gabdho badan ayaa ku dhaceen waana aragnay waana la tacaalanay een, assessmentaan ku sameynay waxaan soo ogaanay een, midda koowaad inuu waxaan uu sababo faqriga gabar yaroo faqri ah oo waxba aan haysanin waalidkeed uu ku qasbo ninkan inuu guursado sifa waalidkood macaashi iyo lacag ay oga helaan ninka asaga ah marka anagana gabadhan haddii iskuul dhigato oo waxbarashadeedii laga bixiyo ninkaana loo guuriyo waalidka si qasab oo ninka ugu daro Een, waan aragnay waana dhacday een, sharcigaan la tigsanayna marka anaga ahaan ma ogolin een, dowladdana gacan ayay nagu siinaysaa waana sharciga ayaan la tacaalanaa tusaale ahaan waxaan arkayey n, qoysas badan oo xafiiskiina jooga oo ka dacwoonaya kaba soo qaad in odaya inuu gabar yar guursaday gabadha ay soo carartay ee xafiiskiina timi dadkaasoo kale maxaa u qabataan xaggeyse la- ka bilowdaan sheekada Een, ah, marka kiis noocaasa markuu dhaco een, xafiiskaan imaana la imaadaa assessment ayaa qaadnaa wareys ayaan la yeelanaa itixaan ayaan la yeelanaa waalidkii dhalay gabadha ama cunuga asaga ah Een, ninkii asaga ahba batele taagay kiiskaas sameeyey oo cunuga yar ka guursaday asagana wareys ayaan la yeelanaa marka waxaa markaan ogaano oo aan ogaano meesha guntiga iyo iyo qaabka cunuga uu ku guursado markaan ogaano ayaan sharci ka qaadnaa marka waxaanu sameynaa een, xog badan ayaa aruurinaa Een, qofka asaga iskama xirno lama hadal een, sharci kama qaadno anagoon xog aruurin waa inaan xog badan aruurino waa in marka ugu dambeysa aan booliiska isla wada aadno haddii ninka uu naga diiday gabadha inuu furo waayo lama ogolo sharciga cunuga asaga waxaa la rabaa waa yar tahay inay wax barato markay wax barato ha gursa sideed toban sana hadday ka weynaato waa qof aqli qaangaara wuu gursan karaa marka annaga xog ayaan arunaa xog marka arunaa kabacdin baa sharci tilaabada sharci ku dhaqaaqanaa dad badan waxay leeyihiin annaga dhaqan yaan leenahay khaasatan dadka meeshan ku nool waxay u badan yihiin soomaali soomaalidan waxay leeyihiin waxaan leenahay dhaqan waxaan leenahay diin baan leenahay diinteena iyo dhaqankeenaba haddii ay noo ogolaanayaan inaan guursano gabdhaha da-dooda ay kaga tahay sideed iyo toban jir maxaa naga reebaya inaan guursano oo arunta een, diinaa jirto dhaqanaa jirto een, diinta waxay sheegaysaa shan iyo toban sana haddii gabadhi gaarta in la guursan karo dhaqan ugu jira oo soomaali soo jireen ah Een, eh, haddase ma joogno waddanka soomaaliya ma joogno waddan saddexaad waddan labaad ayaa joognaa qaxooti ku nahay oo kenya ah Een, sharci ayay leeyihiin soomaaliya hataa maalin dhaweyd een, wasaaradda arrimaha xuquuqul insaanka iyo haweenka hataa way sixday sharciga carruurta marka waxa sidaa loo yeelayo ee diinta kama hor imaansanin ee waxaan ka wadnaa cunugan asaga ha kobco ha weynaado maskaxdiisa ha degto qof wax caqligala wax qabsan kara tayo leh awood leh aqoona leh reerkeedana dhaqan karta waa inay noqotaa laakiin toddoba iyo toban sano sideed iyo toban sano qofkaas qof maskaxdiisa tamaama ma aha saas ayaana ka wadnaa maahin anaga diinta kama soo horjeedno diinta waa ogolnahay Een, haddii gabadhii gabar ay waan fiirinaa s- een, marxaladaha noocaas ah waxaan u fiirinaa dhanka diinta ka fiirinaa dhankalan ka fiirinaa waan isba barbar dhignaa laakiin kama wanin een, diineen ahaan waan ka soo horjeednaa ma aha in la guursado gabdho da-doodu ay aada u yar tahay waa dhaqan soomaalidu siiba guurdoonka ay aada u jecel yihiin oday iyo dhallinyaraba labaduba waxaa ka go-an inay guursadaan gabar ay ugu yeeraan dhaylo haddaba waxaan mikrofonka la dhex qaaday dhowr dhallinyaro ah kuwaasoo aan weydiiyey ruux noocey aad nolosha la wadaagi lahayd annagoo ka eegayna dhinaca da-da ah
run ahaantii aniga waxaan jeclaan lahaa inaan guursado gabar ka weyn siddeed iyo toban sano sababtay tahayna waxaa la rabaa qofka aada guursanaysa inuu yahay qof een, aqligiisa kaloo gi-i karo nolosha kula qaybsan karo dareemi karana een, nolosha sida ay tahay iyo een, noocyada kala duwan ilaa adduunkana hadda anaga soomaali da aan nahay labaatan iyo afar sano dowlad la-aan iyo dhibaato iyo qaxalaa lagu jiray marka lagama bixi karo gabar yar oo iska cararayso oo markii aanan een, kugu dulqaadan karin dhibaatooyinka qoyska soo food saaro marka waxaa fiican qof een, dareensan waxna kula garan kara in aad een, door bidid waa mahadsan tahay magacayga waa cusmaan cabdo cali waxaan taageersanaya fikirka saaxiibkayga qaaliga waxaan rabi lahaa inaan guursado gabar ka weyn toban iyo sideed sana maxaa yeelay waa qof reer dhaqi kara dhibkaagana fahmi kara marka aniga waxaan jeclaan lahaa inaan guursado gabar toban iyo sideed ka weyn asalaamu calaykum magacaygu waa maxamed ibraahim aniga fikrad ahaanteeda waxay ila tahay een, gabadh sideed iyo toban sano ka weyn ayaan guursan lahaa haddii aan damco inaan wax guursado sababtoo ah caqligeeda ayaa isku wad- isku wadaysaa wayna kula qaybsanaysaa wixii dhib ah ama een ma garanaysaa ee- ee adduunka jira sababtoo ah waqtiga hadda lagu jiro waa waqti xun gabarh yar haddii aad guursato isla markaaba way kaa carari ismana fahmi kartaan laakiin ruux siddeed iyo toban sano ka weyn haddii aad isguursataan waa isfahmaysaan magacay qalaa kalgacal mana rabo gabar sideed toban gabar sideed toban ka weyn because of gabar yar oo waxaan rabaa aniga aan isfahmi karo waxaan ku shubo wax ka dhaadhic- wax ka dhaadhicin karo wax fahmaysa ee qof igu haddaan guursado anigiiba igu weyn tahayba waan isma fahmayne qofs hadal baa laisku fahmaa een waxyaalo kale isku fahmaa way iga weyn tahay waxaan u sheega waa qof iga weyn oo waxba aan ka dhaadhicin karin marka waxaan ahaa qof wax ka dhaadhicin karo aniga hawadin karo gurigii hawshii gurigii wixii aan ku shubo dee macquul ahoo waxay fahmaysa dacwadaha la xiriira guurka gabdhaha yaryar aad ayay ugu badan yihiin xeryaha oo waxaa mararka qaar dhacda in lasoo xiro caruuskii iyo caruusadii iyo weliba waalidkii ka dambeeyey guurkooda qaxootiga xeryaha weli kama dhaadhacsana sharcigan xadidaya da-da lagu guursan karo gabar oo tood ayay ka raacdaan tanina waxay u sahlaysaa inay mutaystaan xabsi gabdhaha da-doodu yar tahay ee la guursado wakhti aysan diyaar u ahayn inay qoys maamulaan ayaa waxaa ka yimaada dhibaatooyin mararka qaarkood mahadhareeba kuwaasoo lasoo gudboonaada nolosha gabdhaha yaryar ee ku jira xilliga qaangaarka ah aadan xasan tarax v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
waa tahay haatanna heeskani dabacsan ee dalxiis la magac baxay iyo fanaaniintii raxma roos iyo dalmaryare nagula soo dhowaada
dookhaygiye itaan doortayn dumar kala baxaa dhar alle adaa dejiyo qalbiga daawa oo noqdaye dar alle adaa dejiyo qalbiga daawa oo noqdaye aynu dababgalno dalkii aan lahayn dikhiliyo cardiyo diridhabiyo xamaa
aynu dadabgalno dalkii aan lahayn jisariyo
daamiyo barbara hargeysa tagnee deeqa inake aynu dababgalno dalkii aan lahayn dikhiliyo cardiyo diridhabiyo xamaa
camuaynu dadabgalno dalkii aan lahayn jisariyo
daamiyo barbara hargeysa tagnee deeqa inake intaanu daanayn dibadiyo dalkaba dabjidugu noqdaa intaanu daanayn dibadiyo dalkaba dabjidugu noqdaa dar alle
dhaqan ragga doorka jira daacad kuwuu noqdeen dar alleada deganoodna ugu daabacee darale darale adaan ragga doorka jira daacad kuwuu noqdeen
aynu dababgalno dalkii aan lahayn doxadii qardhiyo dara iyo nugaa
aynu dadabgalno dalkii aan lahayn dowle iyo wardheen
aynu dababgalno dalkii aan lahayn doxadii qardhiyo dara iyo nugaa
aynu dadabgalno dalkii aan lahayn dowle iyo wardheen
راسي دردوري الحي صبح لدقة إنك
waa tahay cododkaasi baxsan ee raxmed roos iyo weliba dalmaryara intaasi aynu kaga gudubnaya heeskaasi haatanna waxa aad ku soo dhowaataan xubintii wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga oo ay maanta marti noogu tahay khadra maxamed shire oo iyadu madax ka ah ururka xarunta horumarinta dumarka soomaaliyeed ee magaalada minneapolis ee gobolka aan ku celiyay halkaasi dhegeystayaal waa magaalada colombos ee gobolka ohaayo ee dalka maraykanka khadka telefoonka waxaa ku wareystay maxamed cabdisandheere
khadra kusoo dhowow xubinta wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga su-aasha koowaad haddaan ku weydiiyo bal waxaad sawir naga siisaa heerka guurka da'yarta soomaalida Eh, waa mahadsan tahay eh, waa dhowahay Eh, guurka daayarta soomaaliya inuu hadda aada u badan yahay ayaa maaragtay eh, cad Eh, maxaa yeelay eh, camalka dadka daayarta ah, waxyaalaha dadka daayarta ay u baahan yihiin inay noloshooda qabsadaan ayaa hadda noqday mid aada u kooban oo maxay ahaydeto en, dhalinyaradii aan siinaynin eh, eh, maaragtay wax kale oo camal ay ka dhigtaan Eh, waxaa ubedelkoodii ah inay guurka ku degdegaan inay iska guursadaan wiilal iyo gabdho macnaha in loo arko tallaabada keliyaho qofka dhalinyarada u furan eh, inuu sameeyo inay tahay inuu guursado oo family iyo caruur inuu inuu koriyo uu ka fakero laakiinse haddii ay opportunities ama xir jiri lahaayeen fursado ay jiri lahaayeen inuu guurka dadka da-da yar uu yaraan lahaa ayay aniga ila tahay Eh, waan gartay markaa bal eh, dhibaatooyinka eh, uu la kulmo waalid da'yar inta badan dumarka ayuu ku dhacaa ayay ku dhacdaa dhibaatadu markaa bal inagoo isku qaadayna waalidkii hadday doonto hooyada keliya ha ahaatee eh, hooyo da- aad u da'yar oo ilmo dhashay dhibaatada ay la kulanto wallaahi degaanka degaankana way ku xiran tahay eh, hooyo da-yar oo ilmo dhasha mar kastaba eh, waa nolol adag oo wax cusub oo eh, kusoo kordhay eh, qofka bini-aadanka noloshiisa marka eh, inta qofka uu mar walba kasii da-yar yahayna waa way kasii adag tahay inuu qofku arrinkaas uu uu xaliyo oo sidii la rabay oo u waajaha way adag tahay Eh, marka soomaaliya dadka da-yarta ah oo jooga ama gabdhaha da-yar oo caruur dhala da-yar ku dhala wixii sideed iyo toban sano iyo ka yar eh, lix iyo toban toddoba iyo toban shan iyo toban oo soomaaliyana caan ka ah eh, caan ku ah macnaha wax la arko ah mar walba waxaa laga yaabaa dhaqaale ahaan inay adag tahay eh, laakiin inay waxyaalo badan ay kaga duwan tahay gabar yar oo oo maaragtay waarid ku noqota qurbahan hadda sidaan ka warqabo la- for example dalkan maraykanka oo aan ku noolnahay haddii gabar yar ay noqoto eh, hooyo noqoto eh, waxyaalo badan ayaa ku adkaanaya waxaas waxay ka hor istaagayaan qofkaas wixii u samayn lahaa hadday iskuul wadi lahayd iskuulkii ilmihii qof haynaya dhaqaalaa soo kordhaya caafimaad iyo insurance iyo waxyaalaha dad dalka ku xidhiidha marka marnaba ma sahlana eh, qofka da-da yar eh, ilmaha inay inay ilmaha ilmo da-yar inay ku dhashaan waan garta haddana waxaan u tegaynaa su-aal inooga timid mid ka mid a dhegeystayaasheenna waa mahadsantihiin martida barnaamijka magacaygu waa ubax daahir cismaan waxaan ku noolahay waddankai sweden Eh, waxaan jeclahay inaan weydiiyo en, martida barnaamijka en, xaaladda en, yacni dhibaatada soomaaliya ka dhacday saameyn intee leeg ayay ku yeelatay xaaladda waxbarashada ee gabdhaha da-doodu yar tahay kuwaas oo ay ku kaliftay inay iyagoo da-yar ee guursadaan waxaan jeclahay su-aashaas in lai faahfaahiyo dad badan ayay maskaxdooda ka guuxaysaa dhibaato badanna ay ku reebtay marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin Eh, waad maqlaysaa khadra su-aashaas Ah, waa mahadsan tahay ubax Een, su-aashaas waa run su-aal ee, dadka dhan ka guuxaysa weeyaan laakiin waa su-aal jawaabteeda ayada laftirkeeda la iska wada arko Ee, sida markasta aan warbixinta ku ha ku aragno aniga soomaaliya muddadii u dambeysay ma tegin ee, kamana shaqaynin laakiin sida warbixinta ku cad ama daraasaad laga sameeyey ama waraysiyaal ama ee, la soconno waxaa weeye ee, da-yarta gabdhaha ah oo soomaaliyeed ee, intii dagaalada ay dhaceen inay eh, guurkaas da- da-da yar uu ku noqonayo dhibaato waxbarashadooda iyo horumarkooda haddaan tusaale usoo qaato eh, gabdhaha yaryarka ah oo da-da yar oo ku nool eh, meelaha qaxootiga Eh, ama ha noqdo xeryaha qaxootiga oo xuduudaha ah oo wadamada kale ah ama dadka loo yaqaano barakacayaasha oo eh, ku nool eh, duleedka eh, tusaale ahaan magaalada muqdisho En, haddaan il- gabdhihii yaryarka ahaa aysan haysanin eh, waxbarasho iyo iyo nabadgelyo ku filan ama nidaam samaysan oo ay waxbarashadooda ku wataan oo futurekooda kaga fekeraan Eh, waxaa imaanaysa inuu guur deg deg ah ama mid la qalqaaliyey oo dad kaleeta ay ka shaqeeyeen ama waalidkood ha ahaadaan ama dad kale ha ahaadaan eh, inay eh, galaan eh, halkaasna uu ku istaago eh, gabadhaas yarta ah ayada wixii ay baran lahayd xagga waxbarashada su-aasha khaasa oo ay ubax weydiisay waxay ila tahay inay aada iyo aada saameyn u weyn oo xagga yaraan ah ay u keento gabdhaha yaryar oo da-da yar ku guursada oo ilmaha ku dhala inay waxbarashada ka hor istaagto totally marka waxaan dhihi karaa saameyn aada u weyn ayay ku leedahay xagga waxbarashada guurka degdega oo gabdhaha yararka waan gartay bal eh, haddaad khadraay aad ka hadashid kaalmada ay heli karto hooyo daayar wallaahi labaa u kala saari karnaa hooyadaas da-da yar eh, su-aashaas waxay noqon kartaa eh, mid aan laba meelood ka fiirino Eh, da-yarta eh, qurbaha ku nool eh, wadam- eh, wadamada eh, reer galbeedka ah eh, maraykanka ka mid yahay eh, yurub oo hadda gabadha su-aasha laga soo weydiisay uu ka mid yahay iyo dadka da-yarta ah oo soomaaliya ku nool oo caruurta ayagoo da-yar soomaaliya ku dhala marka haddaan labadaas u kala fiirino qeybta hore oo dadka qurbo joogta ah oo da-yarta ah haddii laba da-yara ay isguursadaan oo ay reer bilaabaan oo caruur yimaadaan waxaa jira dhibaatooyin badan oo ka hor imaanaya cabista kalis badanaa jira oo ayaga oon markii hore ka fakerinin ay deg deg ku imaan karto dadku waa dad yaryar Eh, siday noloshooda u wateen ama iskool aad ama shaqo aad guriga waalidka ku noolow aan mas-uuliyad badan runtii saarnayn laakiin markay noqoto inay ilmo meesha kusoo kordhaan ilmahaas uu mas-uuliyad gaara uu u baahan yahay Eh, dhaqaale gaar ah ilmihii for example in caruur lagu dhalo qurbahan een, wax lacag yar ku baxda ma aha waxaa jira wax ciyaalka ku baxa dibarisa loo gadaa ciyaalka waxaa loo gadaa een, cunto gaar ah oo ilmaha u joogta ah caanahooda waa qaali waxaa laga yaabaa inaysan waxaasoo dhan ayaga oon xisaabinin labadoodiina qofna uusan gacanta waxba ku haynin markaas ay dhalinyaradaas isguursadaan oo ay awlaad dhalaan awlaadii inay gacanta ka baxdo oo ay ay adeyg noqoto inay inay dhaqaale isku isku kaalmeeyaan haddaysan waalid iyo qof aysan ka helin inay dadku kor noolaasho ay ay dhacdo inay public assistance waxaa loo yaqaana ama dowladaha iyo barnaamijyada ay dowladuhu ugu talagaleen dadkaasoo kale inay noqdaan kuwo u gacan hoorsada oo halkaas ku noolaada halkaas uu dib u dhac kaga imaado qofkii dhalinyarada ahaa oo nolosha hiigsanayay inuu wax barto oo uu eh, college education lahaado oo asagu gacantiisa isku wax kusoo saarto oo uu dhaqaale asaga ku filan uu lahaado asagii awlaadiisaba waktigeedii asagoon weli gaarin inuu public assistance u baahnaado oo uu fakri ku noolaado dhinacaas ayaa dhici karta Eh, haddaan soo qaato da-yar soomaali ah oo soomaaliya ku nool oo ayaga oon waxba haynin eh, for example xeryaha qaxootiga ama meelaha barakacayaasha loo yidhahdo ku nool oo gurigii iyo meesha ay ku noolaan lahaayeenba ay ku adag tahay oo inay si khaasa qoys u noqdaan oo meel ay ku noolaadaan ay adag tahay waxaa laga yaabaa inay dul saar gurigii hooyadood iyo gurigii aabahood oo ayagaba bariiskoodii noormeedkooda uu adag yahay inay sii kor saaran yihiin halkaas waxaa ka imaanaya dayac iyo niyad jab waxaa dhici karta qoyskaas yar inuu dhaqso ku burburo oo financial responsibility wax la yidhaha ama mas-uuliyadii dhaqaale aabihii hadday saaran tahay isagiina uunan haysanin fursad uu dhaqaalihii kusoo saaro gabadhiina ay asaga kasii daran tahay oo markaas gurigii hooyadood iyo aabahood beriiskii ay ka wada cunaan ee halkaasna ay ka imaanayso niyadjab guurkaas yar ku yimaado oo ilmahaas yarin uu noqdo mid hal waarid keligiis uu la dhacdhaco inta badanna hooyada ay noqoto marka labada meelba ee ilmaha degdega ku dhalanayo dadka da-da yar oo sideed iyo toban sano sagaal iyo toban sano wixii labaatan sano ka yar ee runtii duruufo badan aysan u diyaar ahayn ayaa jira marka waan gartay saameyntaasay waan gartay haddana waxaan u tegaynaa su-aal nooga timid mid ka mid a dhegeystayaasheenna magacayga waa maxamed nuur maxamed shariifka waxaan joogaa muqdisho waxaan martida barnaamijka weydiinaa su-aal ah gabdhaha soomaaliyeed ayagoo caqli ahaan iyo maskax ahaanba aan lisnayn ayaa la guursan jiray marka arrintaasi maxaa iska bedelay oo aad faahfaahin naga siin kartaa waxaan u malaynayaa eh, waad yaro taabatay eh, dhegeystuhu waxa uu aan u malaynaya in ujeedo isbarbardhig xilligii hore iyo xilligan guurka Aa, waa daayarta run een, een, way jirtay eh, gabdhaha eh, soomaaliyeed ayagoo yaryar ayaa la guursan jiray guur- guurka eh, traditional ama ama dhaqan ahaan soo jireen Eh, waxay ahayd wax eh, bulshada ay u aragto eh, furaha nolosha iyo horumarka nolosha waxay ahayd guurka eh, mid ay dadka da-yarta ah gabdhaha khaasatan ayaga go-aanka keligood aysan gaarin ay dhici karto mid waaridkii wax ku qorsheeyeen Een, gabadhaas yarta ah iyadoo oo da-yar oo ayadoo weli wax kale maskaxda ku haysto in eh, qoyskeeda faamiligeeda wala hooyadeed walaalaheed aabaheed eh, qaraabada dhow sida adeerada eh, ilma adeerada dhow in ay usoo qorsheeyaan eh, qofkii ay nolosheeda la qaybsan lahayd gabadhii oon weli bislaanin oo macnaha soomaalidu waxay taqaana waxay dho naag ama guri ha kaaga jirto ama guur eh, go- eh, maaragtay god ha kaaga jirto oo gabadhii oo shan iyo toban sano iyo afar iyo toban sano jirtaba aan laga fikrinin wax mustaqbal ahoo kaleba inuu jiro Eh, oo aan weli maskaxdeeda bislayn oo ayadii eh, in uun caruur ay dhasho oo caruurtaas ay koriso keliya ay ahayd Een, way jirtay arrinkaas maskaxdooda gabdhaha ay bislayn Eh, haddeer waxaa moodaa in wax yar ay ka duwan tahay inkasta oo eh, duruufihii saas ahaa ay haddaba soomaaliya ka jiraan oo aan warbixin badan ku helnay Eh, dadka eh, danyarta ah oo qaxootiga ku nool oo tabaalaysan in ay ciyaalkooda eh, oo gabdhahooda oo gabadhii oo shan iyo toban sano aan gaarin oo ciyaal ah oo majhuur aan ahayn in qof eh, nin lagu daro Eh, ninkaasoo dhici karto inuu yahay nin eh, shan iyo toban jeer soo guursaday oo toban cunug leh oo nin weyn ah oo eh, aabaheed iyo awowgeedba la eg oo reerkaasna uu dhaqaale ka eh, ka rabo meeshaas oo gabadhaas dhaqaale lagu lagu iibsado ninkaas uu faamiligaas daryeelo oo uu qoyskaas een, dhaqaale ahaan taageero u fudiyo sidaas daraaddeed aan la fiirinin gabadhaan inay u bisishahay noloshaan ay gelayso laakiin duruuftaas loo arko weli ayadana way dhacdaa eh, marka de waa wax soo jireen oo bulshada laga helaayo inta adduunka lagu nool yahay laakiin ay fiicnayd in horumar laga gaaro oo laga tillaabsado oo eh, gaajada iyo qoyska tabaalaysan si kale loola dagaalamo ee aan gabdhaha looga dhiginin eh, xal inay nin lacag le guursadaan si faamiliga intiisa kale eh, qaalihiisa loo loo daryeelo waan gartay dhowr mar baad soo hadal qaaday isbarbardhigeed ku sameynaysay bulshada qurbaha ku nool iyo tii dalkii hooye ee soomaaliya ku nool haddaynu ka hadalno bulshada qurbaha ku nool guurka xilliga hore sidee buu yahay haddaad eh, u kuurgashood eegtay Een, runtii statistica khaasa oo hadda aan gacanta ku hayo ma jiraan oo gaar looga sameeyey laakiin qiyaastayda aniga intaan ama qurbaha ku noolaa aan ku dhex jiray oo qoysaska khaasatan soomaalida ah aan la shaqeynayay Een, eh, way jirtaa een, dhalinyarada haddeer inuu een, higsigooda iyo maaragtay waxaa loo yaqaano ambitionkooda inay raadsanayaan waxbarashadoodii inay rabaan wiil iyo gabarba ay ka saman yihiin qof walba inuu intuu collegekiisa dhamaysto uu isagu isku filnaado dhaqaale ahaan oo uu naftiisa iyo noloshiisa hadhow maareyn karo qaar badan ay ku fikirayaan inay waalidkood waxu taraan eh, baabuur ay gataan eh, guri ay iska bixin karaan nolosha qurbaha aaday u adag tahay eh, guriga ijaarkiisa iyo noloshaada iyo wax walba markii waalidkaa bixin jiray inaad keligaa ku noqonayso haddaad guri gaara degto ood guri gaara u baxda wa- way jirtaa aada inay ugu xisaabtamayaan dhalinyaro badan oo ay guurka meeshii ku habbooneyd ay la la raadsadaan ama ay la sugaan aaday u dhacdaa haddana waxaa badan ayaduna oo jirta in dhalinyaro badan aan aanan kafiirsigaas uuna ku jirin waxaa kaloo ayadana xusin mudan in eh, waarid badan ay dadejiyaan eh, da-yar badan oo gabdho yaryar iyo wiilal yaryar oo markay weliba ayagoo xal ka dhigahaya oo u arka maaragtay dhalinyaradaas sidii la garabay inaysan samaynaynin ama ay waxbarashadii dhamaynaynin ama aynan eh, wixii markaas qoyskooda eh, laga sugaayo expectationka waxaa loo yaqaano wixii looga talagalay wixii laga jeclaan lahaa inayna samaynaynin in heblaayo gabar baa loo guurinaya hebel gabar baa loo guurinayaa he- heblaayona wiil baa loo guurinaya in la dhaho oo laba hooyo ayagu intay heshiiyaan oo ciyaalka isku daraan oo guri ay sameeyaan oo ayagu ay wax walba keenaan oo isu aroosiyaan oo haddana ay ay reality noqon weydo oo labadii qof ay mas-uuliyadda qaadan waayaan maadaama ayna yaryaraayeen way taasna way jirtaa marka waa wax meel walba leh markii guur iyo dhalinyaro iyo waktiga la guursanayo laga hadlo Waan gartay.
wax hal hal interview lagu koobi karo ma aha waan gartay bal haddaad sii faahfaahisid eh, markii laba daayar ay isguursato amaba la isu guuriyo eh, dhibaatooyinka ay la kulmaan yacni ma waxyaabaha keena in guurkoodii uu sii socon waayo oo ay ku adkaatay noloshii ay sii eh, ay hore usii socoto Een, waxaa keeni kara inaanba laga fekerinin ee, mas-uuliyadda dhaqaale ee, financial responsibility wax loo yaqaan inaan laga fekerinba gurigii hooyo iyo aaba keliya oo lagu noolaa oo ayagu ay wax walba bixinayeen wax walba dabarayeen oo adigu aada cunaysay caraysa keliya ee, inaan ee, ahayn ee had deertaan laga rabo qoyskii inay ayagu noloshooda khaas ula yimaadaan guriga ay ijaartaan ama ama loo ijaarayba inay ayagu lacagtiisa iska bixiyaan inay gaarigooda bixiyaan inay insurance bixiyaan inay een, maxay eedato ayagu insurance inay lahaadaan gabadhu markay hadday ur yeelato oo ay ay dhalayso markay isbitaalada tagto in waxa la yidhahdo insurance in laga rabo Een, in dhaqaale joogto ah oo bil walba jooga wax la yidhaahdo bills ayaa jira warqado bil walba soo dhacaya oo meelka ku imaanaya in waxaasoo dhan ayaga mas-uuliyad u taalla ay tahay waxaa laga yaabaa qaar dhalinyarada inaysan ba aysan ka dhaadhacsanayn macnahaas marar badan oo lagu kala lagu kala boodo yaa mas-uuliyaddaas qaadaya halkaasna ay kasoo dhashaan ilmo yaroo qof mas-uul ka ah uusan jirin hooyadiina ay aada u da-yar tahay oo ay ku adag tahay inay keligeed kaabato iskoolka ku noqoto ilmihii wax u hayso wax walba hooyadeedna ay tahay ga- qof kaloo dhalinyaro ah iyadaba oo ilmaheedii korinaysa oo weli noloshii la halgamaysa wiilkiina uu halkaa ka dhaqaaqo oo yidhahda aniga mas-uuliyaddan waxba kama qaban karo oo aniga gabadhaan meeshiinayna ku kala tagno gabadhiina ay cunugii qaadato hooyadeed iyo qolkii iyo sariirtii ay ku seexan jirtay cunugii cunugii ay geyso halkaas hooyadii haddana mar labaad ay in kusoo kordhay ilmaheedii oo kale ay mas-uuliyaddii haddana qaadato hooyadii dhashay hooyadaas na way dhacdaa Eh, marka eh, waxyaalo fara badanaa laga kulmaa sidaan sheegay waan gartay haddana eh, mid ka mid a eh, su-aalaha nooga yimid eh, dhegeystayaashayda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa mudey waxaana joogaa maraykanka singaloor minnesota waxaan weydiinayaa martada barnaamijka gabdhaha yaryar oona qeen gaarin oo qeen gaarin oo uurka qaadaan soomaalida maraykanka ma saameynaysa Eh, waxaan u malaynayn ujeedo eh, dalka maraykanka eh, waxyaabaha aada welwalka looga qabo waxa weeyaan gabdhaha da-da yar ee uurka qaada iyagoon xilligii guurka gaadhin marka bulshada soomaalida ee dhex joogta ee la nool maraykanka arrintaasi ma saamaysaa Eh, waxaan jeclaan lahaa inuu qofka em, eh, inuu inuu su-aashaas la faahfaahiyo oo eh, su-aashii aan ka jawaabnay oo mawduuci aan xoogaa kor marnay inay ka mid noqonayso gabdhaha iyagoo da- yar yar eh, guurka gala oo oo caruurta saas ku dhala inuu uga jeedo em, em, su-aasha inuu uga jeedo walaalkay Eh, iyo inuu uga jeedo gabdhaha da-da yar oo aan baguursanin oo oo uur eh, yeesha eh, ilma aan aaba lahayn ma garan karo haddii aan eh, ka soo qaadno inay tahay tan eh, gabadh uur qaaday iyadoon xilligii eh, iyadoon guursan Eh, wallaahi arrinkaas eh, mawduucaas waxaa waaye mawduuc mar walba adag Eh, bulshada soomaalida iyo bulshada islaamka caala- caam ahaanba ku adag waa arrin mar walbaba ka hortageeda lagu dadaalo Eh, sidii soomaaliya eh, ama soomaalida hadda soomaaliya ku nool ama soomaaliya bersamaadka joogtaba mar walbaba waa arrin eh, aada iyo aada looga hortago Een, ma aha wax badan oo aniga fikirkeyga markay tahay aad mar walba u dhaca waana wax hadday dhacaan ay bulshadu weli ka siman tahay inay inay ka xumaadaan ama jawaabta laga bixiya ay tahay canaaq qofkaas marka da-yarta oo weliba khaaska gabadha ah inay la kulanto oo dhibaatooyin eh, wixii ayada ku dhacay eh, eh, ka badan inay uga yimaadaan ama familigeeda ama bulshada dariska hadday noqoto eh, saaxiibada eh, bulshada soomaaliyeed eh, inay ku leebel gareeyaan ama ay ku dhejiyaan gabadhaas waxyaalo khaldan oo ay ku adkeeyaan nolosha oo waxyaalahaas oo dhan way jiraan soomaaliyana way way ka dhacdaa oo ayadoo weliba hadda soomaaliya aan ognahay sanadihii u dambeeyey eh, waxaa loo yaqaano kufsiga gabdhaha yararka loo geysanayo xeryaha iyo meelaha barakacayaasha lagu geysanayo inuu aada u badan yahay haddana ay dhacayso gabadha yartahayd oo kufsiga loo geeyay kufsigaas eh, wixii ka dhashay in ayadu weli eedeeda ay sii leedahay marka su-aashaas waxaan uga jawaabayaa arrinkaas sida uu dhegeystaha noo weydiiyey ma aha mid aada u badan oo hadda aniga magaaladan aan ku noolahay colombus ohio welwel badan ku haya dadka oo aada u dhaco mar walba indhaha naga soo jiita ma aha laakiin way dhacdaa waan gartay Eh, hadday dhacdana kolleyba jawaabta ay bulshada ka qabto iyo reactionka waxaa loo yaqaano bulshada ka qabtana waa intaas waan gartay haddii aynu eh, eegno soomaaliya waxaa jira deegaano iyagu xasiloon oo in muddo ahba ay ka jireen maamullo nabadine ay jirto Eh, maamuladaasoo dabcan eh, adeegyo waxbarasho iyo caafimaad eh, iyo kuwo bulshaba siiya eh, dadka ku dhaqan deegaanadaas haddaynu tusaale usoo qaadano somalilan iyo puntland oo kale marka haddaynu eegno eh, dumarka da'da yar ee ku nool deegaanadaas ma is leedahay dhibaatooyinkan iminka aanu kasoo sheekeynay ee ku dhacaya dumarka da'da yar ee ku nool tusaalaan xeryaha qaxootiyada amaba xeryaha barakacyaasha amaba deegaanada aan nabdoonayn Eh, dumarkaas meelaha nabadda joogaa way ka fursad fiican yihiin inay helaan adeegyada ay u baahnaayeen oo ay iskuullada ku dhammaysan lahaayeen kadibna iyagoo xilli fiican jooga ay xilligii guurka geli lahaayeen kadibna ay carruurtooda sidaa ku daryeeli lahaayeen ma is leedahay deegaanadaasi way ka yararoon yihiin meelaha kale ee aynu hadda tilmaannay
horta su-aashaas aa iga weydiisay khaas ahaan aa iga weydiisay deegaanada somaliland iyo puntland eh, aniga si khaasa ugama warqabo deegaanadaas laakiin waxaan kuu sheegayaa macnaha maadaama soomaaliya oo dhan caam ahaan aniga aanan kasoo shaqaynin eh, muddooyinkii dambena aanan tegin oo aan ahay qof waqti dheer qurbaha kusoo maqnaa Eh, haddana warbixinta siday ku dhigan ama mar walba daraasaadka lagu helo inkasta oo ay jirto wax la yidhaahdo eh, eh, relative eh, peace ama stability oo nabadgeliyo eh, xoogaa ah la taaban karo ay ka jirto deegaanadaas haddana walaalkay waxaan kuu sheegayaa eh, gabdhaha dhibka gaara ama kufsi ha uga yimaado ama waalidkooda oo da-ya en- en gaajaysan en, guur ha ku dadejiyaan eh, gabdhaha yaryar oo ilmaha dhalaya oo aan daryeel u haysanin oo isku dhimanaya oo kuwa weliba dowladahan ku nool iyo maraykanka iyo yurub iyo meelahaas eh, nidaamyada iyo isbitaalada standardizka ay ka jiraan baaba wanaagsane Eh, meelahaasoo ay daryeelka caafimaad uu yaryahay hadduu jiro uu lacag yahay eh, inay gabdhaha yaryarka ah ay mar kastaba oo hooyooyinka noqonay mar kastaba inay ku dhibaateysan yihiin soomaaliya hadday somaliland tahay hadday puntland tahay hadday soomaaliya eh, in general hadday hadday muqdisho tahay waxay ila tahay inay ku dhibaateysan yihiin marka waa laga fakeri karaa meeshii nabadgelya ka jirto in gabdhaha da-yarta ah oo yaryar in loo abuuro fursado iyo waxbarasho laguna fakero in ayaga gabdhahaas yarka wax la baro oo priority la geliyo oo waqti badan la geliyo oo ay caruurtoodana dhalaan ayagoo majuura oo caruurtoodii si fiican u korin karo oo bulsho fiican soo saari kara bulshadiina caawin kara intii gabdhihii yaryarka ahaa gaajo loo dadejin lahaa waan qabaa marka meelahaas ay ka jiraan eh, nidaamyada ay ka jiraan oo xoogaa bulshadu ay ku haysato nabadgelyo ilaa xad ah in barnaamijyadaas xoogga la saaro waan qabaa laakiin hadda em, aad ugama warqabo barnaamijyo aad iyo aad u sareeya oo gabdhahoo dhan daryeel wanaagsan u keena kama warqabo waan gartay aad baad umahadsantahay khadra waayaha adaa mudan
khadra maxamed shire oo joogta magaalada colombos ee gobolka ohio ee dalkani maraykanka khadka telefoonka ayaa waxay ugu warramaysay maxamed cabdisandheere halkaad ka dhegaysanayseena waa barnaamijka waa go-aankaaga ee v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo ay dhegaystayaasheedu nagula wadaagaan kolba wixii ay ka fikirayaan
magacayga waxaa la yidhaahdaa xaaji salaad barkad qablan ku magac dheer xaaji codka waxaan ku noolahay boosaaso magaalada ganacsiga waxaa maankayga ka guuxaya dadkii oo wada dhoofay midba mid qaadayo yurub iyo maraykan la geynayo an- aniguga aan ku jiro ka bacdi rajaxumadaas waxay i tustay oo maankayga ka guuxaya dadka wax laga weydiin doono dadka wadanka ku nool oo la oran doono rajaxumada baa maankayga ka guuxeysa oo wax laga weydiin doono anigoo nool baa maankayga guuxeysa sidaa midba mid u qaadayo
magacayga waa cabdullaahi cabdi xuseen joogo magaalada een, balad xaawo Een, magaaladan een, waxay ahaan jirtay magaalo xoogaa een, xuduud ah een, hadda la joogo waxay tahay maaragtay magaalo een, dhanka maaragtay ganacsiga ka horumarsan sanadihii lasoo dhaafay iyo hadda isku mid maaho oo si fiican bay u dhismatay dhanka waxbarashada maaragtay waxaa kusoo kordhay iskuulo fara badan oo maaragtay hadbadan laga barto degmada beled xaawo dhanka haddaan ka hadlo sportska waxaa kusoo kordhay maaragtay barnaamijyo badan oo awal aan ka jiri jirin oo maaragtay dhalinyarada isdhexgalka bulshada ay kamid yihiin aniga maankeyga waan ku faraxsanahay oo maaragtay waxa waaye magaalo kamid ah magaalooyinka soomaaliya khaasatan maaragtay degmada beled xaawo waxa waaye magaalo aada u weynaatay oo saddex geesood ah xuduudo leh la leh maaragtay kenya iyo ethoopia oo aada u wanaagsan amnigeeda waa wanaagsan yahay sidii hore ay ahaan jirtay ma aho muddo laga joogo saddex sano magaaladan maaragtay waxa weeye magaalo amnigeedu uu aada u fiican yahay oo maaragtay wax walba leh
aragtida qaar ka mida dhegeystayaasha v o e da oo aad ka dhegeysanayseen v o e washington
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o e waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o e somaali com bogga v o e somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o e waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o e soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
aan soo qabto heestii muna iyo fanaanka maxamed b k
cida lama ammaano cuyub looma heese munacaynkana tahay la cajiibay anigu xaramko la ciidiyo carafay allada timi weligeed weligeed macaasi xaramko la ciidiyo carafay allada timi isay kuba barbaartayo weligeed weligeed macaasi hadal maba celceliso dadku kama cadhooda carabkeedu keedu waano hadal maba celceliso dadku kama cadhooda carabkeedu keedu waano ceeb laguma heli karo hadrad qaaliya tahay isaad sharafta dheer tahay curad dawrsan baa tahay ceeb laguma heli karo hadrad qaaliya tahay isaad sharafta dheer tahay curad dawrsan baa tahay daranta fiidkii dhulka cidhiidh ilaa cidhiidh iyo doon cadceed jiran caawiskii iftiinta ee awa daranta fiidkii dhulka cidhiidh ilaa cidhiidh iyo doon cadceed jiran caawiskii iftiinta ee xaramko laciidiyo carafay arlada timi xisay kuba barbaartayo weligeed weligeed macaasi unamuna xaramko
codkaasi baxsan ee maxamed biike iyo heeskaasi muno waxa uu gebagabo u yahay barnaamijkeennii waa go'aankaaga saare cabdi axmed maxamed cabdisandheere iyo dhammaanba bahda v o eda waxay idin leedahay inta aynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii alle uu awoodale u ogolaado berrita subaxi inta ka horraysa nabadgelyo
hadal ma bacelceliso dadku kama cadhooda carabkeedu keedu waana hadal ma bacelceliso dadku kama cadhooda carabkeedu keedu waana cida lama ammaano cuyub looma heese munacaynkana tahay la cajiibay anigu he cida lama ammaano cuyub looma heese munacaynkana tahay la cajiibay anigu he xaramko laciidiyo carafay allada timi isay kuba barbaartayo weligeed weligeed macaasi amunamunaaimuna xaramko laciidiyo carafay arlada timi isay kuba barbaartayo weligeed weligeed macaasi hadal maba celceliso dadku kama cadhooda carabkeedu keedu waano hadal maba celceliso dadku kama cadhooda carabkeedu keedu waa nabad ceeb laguma heli karo cadrad qaaliya tahay isaad sharafta dheer tahay curad dowrsan baa tahay munamuna ceeb laguma heli karo cadrad qaaliya tahay isaad sharafta dheer tahay curad dowrsan baa tahay munamunaamunamuna
This program has come to you from the Voice of America, Washington.